bsmi اllahi الرxman الرaxيim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alihi وsaxbihi ajmaciin ama bacd baabu fii sawmi yowmi wafitri yowmin qaala اlimaamu abu dawuuda raximah اllahu tacaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii sawmi yowmin fii bayaani xukmi sawmi yowmin maalin sownkeed xukunkeeda cadayntiisa wa fitri yowmin iyo maalin afurkeeda xukunkiisa cadayntiisiba u baabiyo yani maalin dhaafan loo soomo maalin la soomo maalin la afuro ayb qaala xadaanaa axmed bnu xambal wmuxamed bnu ciisa wamusadadun qaala xadaanaa axmed bnu xambal wmuxamed bnu ciisa wamusadadun واlإخbاaru fي xadiiثi أxmed weyaane qaaluu waxay dhaheen dhammaantood xadaثanaa سufyaanu qaala samictu camran sufyaanu bnu cuyayna weeyaan camran waa camr bnu diinaar almaki qaala أhbaranii camr bnu أws samicahu min cabdالlaahi bni camri qaal ayb amicahu min cabdillaahi bni camrin qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulku waxa uu yidhi axabbu siyaami ilallaahi soonka loogu jacayl badan yahay ilaahay xaggiisa siyaamu daawuuda weeyaan daawuud soonkiisa wa axabbu salaati salaad midda loogu jacayl badan yahay ilallaahi ilaahay xaggiisana salaatu daawuud weeyaan kaana yanaamu nisfahu kaana wuxuu ahaa yanaamu inuu seexanayo nisfahu habeenka nuskiis wayaquumu uluahu saddex qayboodoo qaybna habeenka saddex dalooloo daloolna waa istaagaye wayanaamu sudusahu lix meeloodoo meelna waa seexanaye ayb nusna waa seexanaye ulu waa kacaye sudusna waa seexanaye wa kaana yufdiru yowman maalinna waa afuraye wayasuumu yowman maalinna waa soomaye xadiidkan marka wuxuu daliil u yahay inuu mashruuc inuu yahay siyaamu yowmin wa ifdaaru yowmin waana afdal siyaam soonkan ugu fadli badan weeyaan in maalin qofka soomo maalinna uu afuro haddii marka awood iyo quwo uu u haayo haddii kalena awood aynaan jirinna ama yacnii uu isleeyahay amaad ka caajistaa ayaan inta waddo camal yaroo la daa'imaa ka khayr badan oo qofka bishii inuu saddex beri ka soomo markuu soo nafsadiisa ka soo adkaado inuu tartiib tartiib ugu daro ayb oo sidaa daacada uu ku siyaadiyo yaa wanaagsan ayb ayb xadiidkan markaas wuxuu leeyahay nebigu sala allahu calayh ali wasalam soon waxaa ugu fadli badan siyaamu daawuud soonkiisuna wuxuu ahaa kaana yufdiru yowman wayasuumu yowman ayb marka axaadiidta yanii xukunkii aan ka hadlayna haddaaya sabtiga axaadiidta yacni tusayso ifraadka in la diidayo ee haddii macno kale meesha uu yaallo inay bannaan tahay axaadiidta laga qaadanayo ka mid yahay maxaa yeelay intuu sidaan u sheegay cabdullaahi bin cumar bin alcaas nebiga maalin soon maalinna afur ayuunan dhihin ilaa sabtiga ma ahan ma dhihin meeshaasoo kalena marka taakhiirulbayaani can waqti alxaajati laa yajuus meeshaan oo kale weliba iyadoo nebigu uu fii maqaami tacliim uu joogo waa ma akhiraayo bayaan loo baahan yahay dib ma u dhigaayo rasuulku calayh isalaatu wasalaam baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii sawmi alaai saddex soonkooda min kulli shahrin bil walbo bil walba in saddex maalmood laga soomo qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir wa huwa alcabdiyu qaala akhbaranaa hamaamun can anasin akhi muxammadin can ibni milxaan alqaysiy can abiihi qaal kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulku waxa uu ahaa ya'murunaa inuuna faraayo an nasuuma inaan soonno albiida maalmaha cadcad habeennada cadcad caddada alaaa casharata saddex-iyo toban wa arbaca casharata afar-iyo toban wa hamsa casharata shan-iyo toban saddex-iyo tobanka afar-iyo tobanka shan-iyo toban qaala waxa uu yidhi wa qaala waxa uuna yidhi nebiga hunna iyagu hayati dahri bay la mid yihiin zamanka sanadka oo dhan qofka isagoo soomanay la mid yihiin maxaa yeele alxasanatu bicashri amhaaliha sanada waa toban laab maalin aad soonto toban maalina u dhigantaa maalinta kale toban toban soddon beri marka adoo bishii soomay bayba la mid tahay waxaana afdala marka ayaamulbiidka maalmaha caddada habeenada yani caddada ay tahay in la soomo ayb haddii aan la yeelin sidaasoo dib loo dhigtana ama bisha awalkeeda ama bisha aakhirkeeda waa soo xasilayaa sida imaan doonto caaisha radi allahu canha ay leedahay nebigu uma aaba yeeli jirin mararka qaar oo aakhirka ka soomi jiray saddexda marka qofkaa inuu bishii saddex beri soomaa muhiim sida fadliga badanna waa saddexda dhexe saddexda toban afariyo toban shan iyo toban قال xdثna أbو كامل وهو أbو كامل الجحdري قال xdثna أbو داود وهو الطyالسي قال xdثna شيبان وهو شيبان بن عبدالرحمن النحوي عن cاaصم عن زر وزر بن حبيش عن عبداللahi وهو عبدالله بن مسعوuد قال كاna رasuuل اللahi صلى الله عليه لي وسلم رasuulku وxuu ahaa يصuuم inuu soomaayo يعnي min غuرة كuلi شhهر bil walbaa caddadeeda inuu soomaayo alaaata ayaamin saddex maalmood uu ka soomaayo ayb ayb ama bil walbaa bilowgeeda inuu saddex maalmood ka soomaayo ayb xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa macnihii loo baadeeyey oo bil walbaa in saddex uu ka soomo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man qaala qofkii yidhi alinayn wاlkhamiis yani yasuumu اlinayn wاlkhamiis isniinta iyo khamiistuu yani soonka uu qofku soomaayo xugunkeeda isniin iyo khamiis oo labadaa maalmood yani soonka la soomo qaala xadaثna muuسى bn ismaaciil huwa abu salmةa tabudakiyu qaala xadaثna xamaadun huwa bnu salmة can caaصim bni bahdlah can sawa'in اlkhusaaciy can xafsata qaalat kana rasuulu اllahi salى اllahu alيyh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yasuumu inuu soomaayo alaaata ayaamin saddex maalmood min ashahri bisha alinayn wاlkhamiisa iyo wاlinayn min aljumcati اluqraa iyo isniinta usbuuca kale ah yani saddexda maalmoodoo bisha uu ka soomaayo wuxuu ka dhigi jiray isniin iyo khamiis iyo usbuuca kale isniintiisa ayb saddexda beri saasuu ka dhigi jiray xadiidkan sidan buu leeyahay isnaadkiisuna waa daciif oo sawaa alkhusaaci jahaala ku sugan waa majhuul ayb haddana isnaadku waa munqadic bayna caasim ibn abinajuud iyo sawaa ninkan alkhusaaci oo waxaa u dhaxeeya almusayab ibni raafic aw macbad ibni khaalid yaa u dhaxeeya caasim laftirkiisana waa lagu hadlay wa huwa xujatun fi اlqiraa'ati xadiidka xaggiisana dacfi yaa lagu sheegay ayb xadiidkan marka cilalkaasuu leeyahay qaala xadaثna زuhayr bnu xarbin qaala xadaثna mxamed bnu fudayl qaala xadaثna اlxasan bnu cubaydاllaahi can hunaydaة اlkhusaaciy can umihi qaalat dakaltu calىa umi salamataan u galay fasa'altuhaa waxaan su'aalay can الsiyaami soonka ayaan su'aalay faqaalat waxay tihi kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa ya'murunii inuu ifaraayo an asuuma inaan soomo alaaata ayaamin saddex maalmood min kulli shahrin bil walbo awalahaa alinayn saddexda maalmoodteeda hore alinayn isniinta iyo walkhamiisa iyo khamiista iyo walkhamiisa iyo khamiis kale isniin iyo khamiis iyo khamiista kale xadiidkan isagana idiraab baa ku jiro sidaasuuna daciif ku yahay xadiid mudariba baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan marka waxa saxda ka ah waxay tahay baabkan saddex maalmood in la soomo waa sax oo sunnadii nebiga waa tahay calayh salaatu wasalaam laakiin maalmo abeennada markaa ay caddahay oo bishu caddo ay tahay yaa wanaagsan in laga dhigto haddii aakhirka bisha laga dhigay haddii hore laga dhigay haddii meel walba laga dhigana saddex maalmood unbaa sunnadu marka waa ku imaanaysaa saddex maalmood sunnadii way ku imaanaysaa ayb amaa yacni isniin iyo khamiis si gaar ah marka loo xuso ama loo sheego qasab ma aha ayb isniinta iyo khamiista iyagu xugun kaloo gaaray leeyihiin usbuuc walba isniin kastaa iyo khamiis kasta in laga soomo waa sunno laakiin saddexda maalmood sidii laga dhigan karaa laga dhigay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man qaala qofkii yidhi laa yubaalii u aaba yeeli maayo min ayi shahri ay min أyi شhahri saama bisha meeshii uu ka soomay yanii bisha dhexdeeda saddexdii beriyo ay ahaataba qofkaan u aaba yeelinoo ka soomay qaala xadaثna musadadun qaala xadaثna cabdulwaari wahuwa bnu saciid الtanuuri can yaziid الrishk can mucaadata qaalat qultu lcaaئiشhaةa waxaan ku idhi akaana rasuulu الlahi salى الlahu عalيه ali wasalam nebigu miyou ahaa yasuumu inuu soomayo min kulli shahrin bil kastaa alaaata ayaamin saddex maalmood qaalat nacan bay tihi haah qultu waxaan idhi min ayi shahrin bisha tee ahoo kaana yasuumu ou ahaa inuu ka soomaayo qaalat waxay tidhi maa kaana yubaalii uma aaba yeeli jirin min ayi ayaami shahri bisha bilaheeda tii ahoo kaana yasuumu uu ka soomaayo yanii bisha maalmaheeda meeshii ay noqoto uma aaba yeeli jirin horay gadaal dhexda meeshaay noqoto uma aaba yeeli jirin waxaa lagu xambaarayaa marka afdal waxaa ah saddexda dhexe ayaamulbiidka haddii aan la heli karin ama qofku si kale mashquul u yahayna meeshuu doono uga fudud marka inuu ka dhigto ayb wuxuuna sidaa nebigu u yaalay litawsicati oo nin kaloo taabici baa caaisha intuu u yimid uu su'aalay markaasay tidhi bisha nebigu intuu ka soomi jiray midii uu doono saddexdii maalmoodoo uu doono markaasuu yidhi alxamdu lilaahi aladii jacala almra sacatan ilaahay baa mahadle ilaahay ka dhigay arrinta mid waasaca oo aan dadka lagu ciriiriyin baabu niyati fi siyaami baabu bayaani xukmi niyati niyadii xukunkeeda caddayntiisiiba u baab yahay fi siyaami soonka dhexdiisa soonka dhexdiisa niyada in la niyeysto ayb soonku marka laba nooc waayo soon farada iyo mid tadawucah soonku haddii uu farad noqdo laabudda min niyatin inama alacmaalu binniyaat iyo xadiidka uu sheegi doono soonka faradkuu ku saabsan yahay ayb habeenkii baana uu niyoonayaa markaa soonka faradkaa marka la leeyahayna ramadaanka keliya maahan waa ka macno ballaaran yahay oo soonku faradka wuxuu noqon karaa midka ramadaanka qallo lagugu leeyahay noqon karaa qallada waa farad niyay u baahan tahay iyadoo laftirkeeda ayb waxaa soonka faradka gelaayo nadarka oo adiga aada isku laasimisay adaad nadar aad gasho ilaahay ka gasho soonkii waajibuu kugu noqday adaa isku waajibiyey laabudda min niyatin kuwaas marka saddexdaas suuradoodba marka niyay u baahan yihiin midka tadawuca oo sunnada ahna isagu habeenkii in la niyeystaa shardi ma aha maalinkii haddaad iska soo kacdo subxii ood xoogaa marka yacni waxaa weeyaan haddaad subax iska niyeysato waa leedahay haddii intaan marka intaan zawaalkaba la gaarin wixii zawaalka ka horeeyo waa niyeysan kartaa haddii aadan waba unin haddii aadan waxba cunin waa iska niyeysan kartaa haddaad wax cunteen laakiin male dasoon bacdi ahli اlcilmina waxay leeyihiin laa farqa bayna alfardi wاtadawuci fi niyati niyada waajib ahaanteeda wax farqiga uma dhexeeyo faradka iyo sunnadaba oo faradkana marka waa la niyoonaya waa layska rabaa tan kalena waa layska rabaa ka kalena laakiin tafsiilkaasaa marka xoog badan qaala xadaثna أxmed bnu صaalx qaala xadaثna cabdالlahi bnu wahbin qaala xadaثnii bnu lahicata wayaxya bnu أyuub can cabdillaahi bni abi bakr bni xasmin can ibni شihaabi can salim bni cabdillaahi can abiihi can xafsata zawji الnabiyi salى اllahu عalayh walihi wasalam أن رsuuل الlahi عن xفsةa زوج النبي slى الlه عليه وaليه وsلم أna rasuula الlahi slى الlaه عليه وaليه وsلم qaal nebigu waxa uu yidhi man lam yujmic qofkaan gooynin الصiyaama soonka qofka aan goosanin qabla الfajri subaxa ka hor qofkaan goosanin falaa صiyaama lahu soon uma sugnaanin man lam yujmic waa loo dabdiyey sidaa man lam yujamicna waa loo dabdiyey man lam yujmic iyo man lam yujamic labadaba jamaca iyo ajmaca laga bixiyey ayb qofkan marka salaada subax ka hor qofka aanan soonkii go-aansanin ajmaca macnaha waxaa weeyaan cazama casiimaduna waa niyo qofka aan la imaanin salaadda subax intaynan dhalanin yacni salaadda subax ka hor falaa siyaama lahu soon uma sugnaanin ibnu cabdilbar marka wuxuu leeyahay lama kala qaadin farad iyo sunno labada marka waa in niyadii la rabo laakiin xadiid kalaa kala qaadayo oo waxaa la hayaa soonkii faradka sunnada ahaa rasuulka mararka qaar intuu soo waaberiisto cunto ma haysaanoo ma taallaa markii la yidhaha maya idan innii saa'imun waa iska soomanaha inuu yidhaahdo oo markaaba marka uu soon iska sii niyeystaba xilligaas mararka qaar marka saasaa dhici jirtay kan soonkaasna markii tatabuc lagu sameeyey wuxuu noqday soonka tadawuco sunnada ah buu noqday ayb ayb xadiidkan marka lafdi kalena man lam yubayit yuu ku soo arooray kan marka waa soonka faradka ah xadiidkan laakiin waa laysu khilaafay fii rafcihi wa waqfihi mowquufnimadiisa iyo marfuucnimadiisa laysku khilaafay tirmidi iyo nasaa'i waxay rajaxeen mowquufnimay ku rajaxeen oo waxay yidhaahdeen waa min kalaami xafsa ee laa min kalaami nebiy warkan warka rasuulka ma aha ee xafsa binti cumar ayaa tiri weliba ibnu alimaamu النasaa'i aadu ugu dheeraaday xadiidka takhriijintiisa alimaamu الtirmidi fii kitaabihi اlcilal imaamu اlbukhaari wuxuu ka wariyey inuu yidhi yanii wuxuu ka wariyey tarjiixa waqfihi bukhaari isaguna wuxuu qabay xadiidkan inuu mowquuf yahay ayb laakiin xadiidkan sanadkiisa ama daahir ahaantiisa yay culummo badan ku camal faleen qaarna wayba saxiix yeeleen sida ibnu khusayme iyo ibnu xibbaan iyo xaakim iyo ibnu xasmi oo kale ayb mowquufnimaduu ku xoog badan yahay laakiinse alcamalu calayhi camalka dadka isaga waa qofka hadduu soon farada soomaayo intaan waaga beryin waxaa laga rabaa inuu niyo la yimaado niyadana maxalkeedu waa qalbiga dabcan hadal iyo wax uu sheeg sheega ma aha qalbiga unbuu kala imaanayaa wuxuu niyoonayaa laakiin inuu soomaayo soon farad ah soon farad ah ama ramadaan ama nadar ah inuu niyoonayo inuu soomayo qalbiga gelinayaa bis intaa inuu ku gooyo umbaa laga rabaa qaala abu daawuud rawaahu اllayثu waisxaaq bnu xaasim ayضا jamiica can cabdillaahi bn abi bakrin milahu ayay wariyeen waawqafahu calaa xafsata ayuu waxaa ku joojiyey xafsa macmaru wazubaydiyu wabnu cuyaynata wayuunus اlayliyu kulluhum can zuhriyi ee uu ka warinay marka riwaayada mowquufada ayaa raajixa marka baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi ruksati fii dalika ruksada arrinkaa la rukseeyey yanii ruksada waa maxay niyadii in la rukseeyo oo aan niyadii layska rabin qال xdثna محمد بن kaثيir qال أخبرna سفyاan xا whuوa سفyاan بن سacيid الthwriي xا وxadثna cثmaan بن أbي شhيبة qال xadثna وkiiع جamيiعا عن طلحة بن يحyى عن cاaئشhaة بنت طلحة عن cاaئشhaةa رaضي الله عنها qاaلت waxay tihi kاna النبiyu slى الlه عليه وaلي وسلم nebigu wuxuu ahaa إida dakلa calaya haddii uu ii soo galo wuxuu dhahaya hal cindaكم طacاam cunto ma haysaan oo agtiinna cunto ma taallaa fa idaa qulnaa haddii aan dhahno laa maya qaala wuxuu dhahayay innii saa'imun waa soomanahay aniga zaada wakiicun wakiic wuxuu ku daray fadakhala calaynaa yowman aakhara fadakhala calaynaa wuu noo soo galay yowman aakhara maalin kaleu noo soo galay fa qaala waxa uu yidhi adniihi fadakhala calaynaa yowman aakhara faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow uhdiya lanaa waxaa naloo soo hadiyeeyey xaysun ayaa naloo soo hadiyeeyey nooc marka waxa la cuno ka mida waa timir iyo subag timir iyo subag isku qooshan ayaa xays la yidhaahdaa ayb uhdiya lanaa xaysun timir iyo subag baa naloo soo hadiyeeyey faxabasnaahu laka waanu kuu celinnay faqaala waxa uu yidhi marka adniihi dhoweey soo dhoweeyo keen qaala dalxatu dalxa waxa uu yidhi fa asbaxa saa'iman wuxuu soo waaberiistay isagoo sooman wa afdara waana afuray isagoo sooman ayuu soo kacay waa iska afuro soonkii waa iska dhaafay xadiidkan marka isnaadkiisu waa xoog badan yahay waxaana laga qaadanayaa marka in soonka faradka ah soonka sunnada ah nadarkiisu yacni soonka sunnada ah isagu niyo habeenkii ah inuusan u baahnayn niyo oo qabla zawaal buu qofka ula imaan karaa waana ku filan tahay ayb marka baabun fi ruksati fii dalikana kaas u jeedaa sidaas u jeedaa ayb ayb marka meeshaan uu leeyahay faidaa qulnaa laa qaala innii saa'imun baa dad waxay yidhaahdeen innii saa'imuntaa waxay deliil u tahay soonka marka la xeranayo in la akhriyo atalafud biniyati sowm waaba tantana u deliilay innii saa'imun buu nebigu yidhi haddaba soomanahay marka soonku waayahay adumaa innii saa'imun ku xeratid innii saa'imun waa khabar nebigunbaa iska warramaa sha'nigiisa ma ahane niyadu qalbigay ka guntantaa iyadwax culummada ka midoo yani macnahaas ka sharxayna male laakiin waxaad un arkaysaa imaamu albukhaari baa wuxuu yidhi kitaabkiisa la yidhaha khalqu afcaalilcibaadka dadka ahlu ahwaaga ama ahlu bidcada ah kullu yowmin fii shubhatin jadiidatin maalin walbaa shubho cusub ayay wataan waxaad arkeen mas'alaa hadda lagu muransan yahay wax deliila uma haayo bacda sanawaad waxaa arkaysaa deliila loo soo helay baa lagu leeyahay xagow ka imaanaya diintu sooma dhammaystirna marka markuu leeyahay yani imaamu albukhaari ahlulbidcati kula yowmin fii shubhatin jadiidatin inaan la dhammayn karinaa fahmaya marka shubhada bidcada ahlubidcada kulli lama wada dhammayn kara marka ilaa ninkan maalin walba unbau soo qufaya waxbuu keenaya hadda innii saa'imun ninkan xujaysanaayo qof ka horreeyey ayagii unbaa meel intay fariisteene go-aan waxay ku soo gaareen innii saa'imun aan deliil ka dhiganna qaar kalena waxay yidhaahdeen salluu kamaa ra'aytumuunii usallii baa waxay deliil u tahay salaadda marka la niyoonaayo in talafud lala imaado maxaa dhacay nebiga usallii sowma dhihinuu ku leeyahay middan baa laga hadlaa marka salluu kamaa ra'aytumuunii usallii qofkaasoo kale marka dood ma galo niqaash ma galo doodna maba galaba waxaas qaala xadaanaa cثmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa jariir bnu cabdilxamiid wahuwa الdabiyu can yaziid bni abi ziyaadi can cabdillaahi bni اlxaariث can umi haani yaziid bni abi ziyaad waa daciif waana soo maray marar badanuna soo maray waa daciif can ummi haani in qaalad waxay tihi lammaa kaana yowmu اlfatxi markuu ahaa fatxi maka maka furashadeeda jaa'at faatimatu faatimaa timid fajalasat can yasaari rasuuli illaahi bay fadhiisatay rasuulka bidixdiisii wa ummu haani inna can yamiinihi ummu haani ina midigtiisay fadhisay qaala waxa uu yidhi fajaa'at ilwaliidatu gabadhii yarayd baa timid gabarh yar baa timid oo jaariyad ahayd biinaa'in bay la timid weel fiihi sharaabun uu ku jiro fanaawalathu nebigay u dhiibtay fa shariba minhu waa ka cabay uma naawalahu umma haani ummu haani buu u dhiibay nebiga fa sharibat minhu way ka cabtay fa qaalad waxay tidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow laqad afdartu waan afuray wa kuntu saa'imatan waxaanna ahaa mid sooman ayaan ahaa fa qaala lahaa wuxuu ku yidhi a kunti taqdiina shay-an a kunti miyaad ahayd taqdiina shay-an shay inaad gudayso soon qallo ah ood gudaysa miyaa jiray qaalat laa bay tihi maya qaala waxa uu yidhi falaa yaduruki younan ku dhibin in kaana tadawucan hadduu sunno ahaa soonkan aad furtay hadduu sunno ahaa younan ku dhibin riwaayo kale waxay leedahay in kaana min qadaa'in fasuumii makaanahu hadduu qallo ahaa booskiisa waa lagaa rabaayo gud wain kaana tadawucan hadduu sunno ahaana fain shi'ti faqdiihi wain shi'ti falaa taqdiihi haddii aad doonto gud haddaad doontana ha gudin waxaa laga qaadanayaa marka soonka tadawuca qofka markuu furo soon tadawuca isagoo u xihan hadduu iska furo qalla inaan waajib aynan ku ahayn inuu soo qalleeyo allaahumma inuu isagu raba ma ahane marka mashii'adii maadaama lagu xihay ayb riwaayada marka axmed iyo tirmidi iyo nasaa'i baa wariyeen ibnu xajar saasuu tilmaamay ayb marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa isnaadkiisuse waa daciif oo yaziid ibnu abi ziyaad alqurashi ayaa ku jiro saasaa idiraabna waa ku jiraa ibnu turkumaani aljawhar اnaqiy siduu ku sheegay kitaabkaas ayb macnaha uu marka meesha u keenayna waxay tahay soonka sunnada a niye inayna waajib ahayn ayb amaa waxa ku tacalluqo qallada iyo baabka dambeu ku keenaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man ra'aa qofkii arkay calayhi alqadaa man ra'aa qofkii arkay alqadaa'a qadaaha calayhi qofkii iska furay soonka korkiisu inuu yahay yacnii soonka tadawucee sunnadaa qofku hadduu iska furo in qalla laga rabo qofkii sidaa u arkay abuu xaniifana qadada arko mutlaqan abuu xaniifa ayaa isagu wuxuu arkaa alqadaa'u mutlaqan soon tadawuca qofka isagoo ku jira haddii uu furo waa qallaynayaa buu leeyahay qiyaasan cala alxaji iyadoo xajka looga qiyaasanayo culimmadu waxay yidhaahdeen waa qiyaas fii muqaabili nas nas baa la hayaa inaynan waajib ahayn qada aan laga rabin oo rasuulka laftirkiisii baa wuxuu soo kacay asagoo saa'im ah markii cuntada loo keenayna waa iska furay wax qallaana ma sheegin amaa soonkii iyo in la yskaga qiyaas qaato xajku saxiix ma ahan sababtoo ah meelo badan bay ku kala gedisnaanayaan ayb oo waxaa weeyaan xajku faasidkiisa waa lagu socdaa qofka hadduu xajkii yacni mufsidaat alxaji uu ku dhaco waa wadayaa oo waa dhammaystira ixraamku waa inuu camal uga baxo ee intuu iska soo noqdo gurigiisa iskaga soo laaban maayo bikhilaafi sawmi wa saa'ir alcibaadaat waxyaaba badan buu marka uga duwan yahay ibnu cabdilbar meeshaan marka aad buu wuxuu ula yimid isagana hadal hariib ah ijmaac buu soo naqliyey calaa cadami alqadaa qalla ma jirto uu yidhi ijmaacan ijmaacaasuna sax maahano abuu xaniifa iyo rag badan baa qabaan in qallo la rabo ayb marka ijmaac ma jira masalada ijmaac ma leh ayb tirmidi isaga marka wuxuu wariyey can ibni abi xafsa wasaalix bni abi اlakhdar can الzuhriyi ayb xadiidkan oo kale soo socda xadiidka imaan doona oo kale ayuu wariyey waana laysku hahaystaa xadiidka marka aan akhrino qaala xadaثana axmed bnu صaalix qaala xadaثana cabdالlahi bn wahbin qال أخبرنيi xyوة بن شhريح عن بن الhاad عن زmayل mولى cروة عن cروة بن الزبير عن cاaئشhaةa qاaلت أhdya lii waxaa la ii soo hadiyeeyey aniga iyo wlxafsata iyo xafsa طacaamu cunto وakunaa صاaئمatayni waxaana ahayn laba sooman faأfطarnaa waanu afurnay ثuma dakla rasuul الlahi salى الlaه عليه aلي وsلم nebigaa soo galay faqulnaa lahu waxaanu ku niri yaa rasuul الlah rasuulka ilaahayow inaa uhdiyat lanaa hadiyatun hadiyaana loo hadiyeeye faishtahaynaahaa waan jeclaysannay fa afdarnaa waannu afurnay annagoo sooman baa iska afurnay faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalama nebigu waxau yidhi laa calaykumaa korkiinnu ma ahaanin wax dembiya suumaa sooma makaanahu booskiisa yowman aakhara maalin kale sooma booskeeda yacnii maalin kale booskeeda maalintan sooma sidaa buu yidhi xadiidkan baa marka xanafiyadu u deliishadeen qadadu inay waajibayso suumaa yowman aakhara kanay u deliishadeen isla xadiidkan oo kalena tirmidina waa warinaya isagoo mursal ah xufaadda waaweyn oo yacnii asxaabu zuhri asxaabu zuhri ragga waaweyn xadiidkan isagoo mursalay wariyeen tirmidina waxa uu yidhi walmursalu asaxu oo yacni ziyaad ibnu sacad iyo ibnu cuyayne iyo macmar iyo maalik iyo xadiidka isagoo mursal ay wariyeen mursalnimadana marka waxaa laga wadaa inqiطaac bayna الzuhri wa curwa yay wariyeen ayb imaam axmed iyo imaam اlbukhaari iyo imaam الnasaa-ina xadiidkan way daciifiyeen saddexdooda waxayna ku daciifiyeen bijahaalati xaali zumayl ninkaa zumaylkaas majhuululxaal khalaal abu bakrin alkhalaal waxa uu yidhi ittafaqa alxufaadu xufaaddu waxay isku waafaqeen calaa irsaalihi xadiidkan inqiaacnimadiisa xadiidkani inuu munqaic yahay bay isku waafaqeen ayb wuxuuna sii tilmaamay washada man wasalahu buu yidhi qofkii xadiidkan isagoo mawsuula wariyey waa shaad noqday ayb watawaarada alxufaadu cala alxukmi bidacfi xadiidi caaisha xufaadoo dhan waxay ku soo wada arooreen buu yidhi oy kulligood wada keeneen xadiidkan inuu daciif yahay markaa ibnu xajar fatxulbaariga juska afaraad macnahaasuu tilmaamay marka xadiidkan waa isnaadkiisu waa daciif ayb saas darteed marka xujo uma noqonayo qolooyinka qabo qadadu inay waajib tahay laakiin qadadu way iska bannaan tahay hadduu isagu qallaynayo maalin kale booskeeda uu soomayo waa leeyahay laakiin waajib ma aha baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan almar'atu haweenayda tasuumu soomayso bikayri idin zawjihaa ninkeeda idinkiisa la'aantii soon sunna a baa laga wadaa dabcan soonka ramadaanka iyo qadada iyo waxyaabahaasoo kale waa waajib kaa isaga uga idin qaadan mayso qaala xadaثana الxasan bnu caliyin qaala xadaثana cabdالrazaaq qaala akhbarana macmaru can hamaami bni munabih waa صaxiifatu hamaam أnnahu samica abaa hurayrata yaquulu qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيh wali wasalama nebigu waxa uu yidhi laa tasuumu اlmar'atu haweenayda ma soomayso habarun bimacna nahyi waayo ay laa tasum yaynan soomin waayo almar'atu haweenayda wa bacluhaa walxaal bacluhaa ninkeedana shaahidun owjahay goobjoog ou jooga yacni ilaa biidni isaga idinkiisa mooyaane hayra ramadaana ramadaan maahee walaa ta'danu u idmi mayso yacnii yaynan u idmin fii beytihi gurigiisa wahuwa shaahidun isagoo jooga ilaa biidni isaga idinkiisa ma ahane xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa naagtu inaynan soomi karin soon sunno ah yacnii isagoon u idmin ninkeeda ayb oo laakiin midka faradkeeda ramadaankaa uga idin qaadan mayso maxaa yeele hadday ka tagto macsibay ku noqone waajibkiisuna waajib waxaa weeyaan mudayaq ah waay waajib hadda muwasaca ma aha laakiin kuwan kale waxaa weeyaan sunnadu wakhtiyo kale yay ka dhigan kartaa inuu u baahdaa laga yaabaa nacam ayb qaala xadaanaa markaa sunnadii iyo waajibkii markaa waajibkaa la hormarinaa markaa iyadu soon sunno ahay rabtaa daacatu zawjna waa waajib daacatu zawja waa waajib markaa waxaa laga raboonayaa waajib waxaan waajibka in la hormariyay noqonaysaa qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa jariiru can اlأcmash can abi saalixin can abi saciidin qaal jaaءat imra'atun haweeney baa timid ila اnebiyi salى اllahu عalayh wali wasalam ay u timid walxaal naxnu annaguna cindahu nebiga agtiisa aan joognay ayb faqaalat waxa ay tidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow inna zawjii ninkayga safwaana bna almucaطal yadribunii waa idilayaa idaa sallaytu haddii aan tukado wayufatirunii waa i afurinayaa idaa sumtu haddaan soomo walaa yusallii ma tukanaya salaata alfajri salaada subax xataa tadluca ashamsu intay qoraxda ka soo baxdo qoraxda markay soo baxdo tukanayaa salaaddii subax waa saddex dacwo qaala waxa uu yidhi wasafwaanuna cindahu safwaanna agtiisa uu fadhiyo qaala waxa uu yidhi fasa'alahu wuu su'aalay camaa qaalad waxay tihi buu wax ka su'aalay faqaala waxau yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayohu amaa qowluhaa warkeeda yadribunii waa i dilayaa idaa sallaytu haddii aan tukado fa innahaa taqra'u waxay akhrinaysaa bisuurataya labadeydii suurad labadeydii suurad ee uu qur-aanka ku lahaa bay akhrinaysaa waqad nahaytuhaa waanan ka reebayoo iiddaa baan dhahay qaala waxauu yidhi faqaala waxau dhahay rasuulka sala allahu calayh waali wasalam low kaanat suuratan waaxidatan laba waayo haddee hal suurad hadday ahaan lahayd lakafat innaas dadkao dhan waa ku filnaan lahayd hal suurad xataa haddii ay ahaan lahayd dadkao dhan waa ku filnaa lahayd adiga keligaa ma lihid marka iska daadhaaf lahan wa amaa qowluhaa ay tidhi yufatiruniina waa ay afurinayaan fainnahaa tanطaliqu way tegaysaa fatasuumu way soomaysaa wa ana aniguna rajulun baan ahay shaabun dhallinyaro ah falaa asbiru ma sabraya marka saasuu yidhi faqaala rasuulu llahi sal slam nebigu wuxuu yidhi yowma idin maalintaa laa tasuumu imra'atun haweenay ma soonto yacnii yaynan soomin ilaa biidni zawjihaa ninkeeda idinkiisa ma ahane waa soon farad ah marka middaan isagaa uga gar yeeshay middan isagaa uga gar yeeshay wa amaa qowluhaa ay leedahay innii anigu laa usallii inaanan tukanaynin xataa tadluca ashamsu fa innaa annagu ahla beytin haddii aan nahay yacnii qoys fa innaa annagu ahla beytin yacnii nusiba cala takhsiis takhsiisaa lagu nasbinayaa yacnii annaga waxaan khaas ku nahay buu rabaa ayb fa innaa annagu ahla beytin yacnii waxaa waxaan akhusu waxaan gaar yeelayaa ahla beytinaaye qoyskeennaan gaar yeelayaaye qad curifa lanaa waxaana lagu gartay annaga daaka kaagaas waana lagu gartay yacnii hurdaweyninka yaana lagu gartay nalagu yaqaanaa laa nakaadu ma sigayna nastayqidu inaan soo toosno xataa tadluca shamsu intay qoraxda ka soo baxdo qaala fa ida istayqadta haddaad soo kacdo fasalli tuko yacnii macnuhu waxaa weeyaan ninkan hadda safwaan isaga iskama yeelyeelaynin sidaas ee qof hadda waxaa ka waxaa yacnii qof hurdadii ku yacni ka daahaayo su u soo jeedo habeenkii oo dhan salaadda subax markay dhowdaha seexanaayo hurdadii aa ila tagtay waa muqasir qofkaas isaga kaas muqasir laakiin isagu muqasir ma ahayn soo ma garanin midda labaad waxaa weeyaan qofku haddii uu yacnii asbaab u qaadan kara ay jirto waa inuunan ka gaabinin marka isagoon tafriidna la imaanin asbaabtiina aan ku gabood falin qofku markaa hadday hurdo saa uga tagto laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscahaa midda-an ayaa nebigu uu saxaabigan uu leeyahayna taas waay ee hadda saxaabigan nin salaad inuu ka tago u qasdamaan dadkuna waa jiraan dad noocaas oo kalea ayb marka taasuu tilmaamay yaa saxaabi fiican jaliil abuu ahaa nacam safaan bnu mucaal waa ninkii marka munaafiqiintu ay ku sheegeen oy ku tuureen caaisha radi allaahu canha ayb maadaama isagu markaa wuu hurdadii baa la tagtay markaasuu mar dambe yani waxaa weeyaan caaishana markaa wax ka dhumay iyo ciqdii waxba siay u raadiy isagii baa marka yanii qoraxdii kulaylkeedaa soo toosiyey wou arkay waa soo kaxeeyey marka markaasuu ciidankii iyo rasuulka iyo soo gaarsiiyey marka wuxuu yidhi faida stayqadta haddaad soo toosto fasalli tuko maxalushaahidka waxaa weeyaan meesha ah laa tasuumu imra'atun ilaa biidni zawjiha tan dambana qofka haddaanu isagu tafriid la imaanin marka hurdadu aynan tafriid yani aanu salaaddu aysan ugaga tegin laa calayhi yani shayun waxba korkiisa ma ah qaala abu daawuud rawaahu xamaadu yacni bna salma can xumaydin aw haabitin haabit bn aslam اlbunaani can abilmutawakil abulmutawakil الnaaji baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi saa'imi qofka sooman yudcaa loogu yeeraayo ilaa waliimatin waliimo ninka saa'imkaa weliimo loogu yeeraayo muxuu samaynayaa qaala xadaanaa ayb qaala xadaanaa cabdullaahi bnu saciidin qaala xadaanaa abu khaalid can hishaami can ibni siriin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam idaa duciya axadukum midkiin haddii loogu yeedho yacnii ilaa طacaamin aw ilaa waliimatin falyujib ha ajiibo ha yeelo fain kaana mufdiran haddii uu yahay mid afuran falyacam ha quuto ha wax ka cuno wain kaana saa'iman hadduu yahay mid soomanna falyusalli ha duceeyo hadduu sooman yahayna ha duceeyo inuu soonka iska furaa shardi ma aha ha duceeyo qaala hishaamu wasalaatu ducaa'u hishaam ibn abi cabdillaahi dastuwaa'i waxa uu yidhi wsalaatu adducaaء salaaduna waa duco hishaam ibnu xasaan weyaan hishaam ibn abi cabdillaahi ma aha hishaam ibnu xasaan alqurduusi qaala abu daawuud qaar marka culamada ka mida waxay leeyihiin yani wain kaana saa'iman falyusalli waxaa laga wadaa ha tukado oo isaga yani cuntadan iyo haka mashquulo salaad ha ku mashquulo laakiin falyusalli asalaatu macna ducaa baa laga wadaa macnaheedii luqada weeyaan saasaana markaa raawigan uu ku macneeyey qaala abu daawuud rawaahu xafs bnu khiyaaثin ayضa can hishaam baabu ma yaquulu الsaa'imu إida duciya ilى الطacaam baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay yaquulu الsaa'imu kii soomanay ou dhahayo idaa duciya haddii loogu yeero ila acaami cuntadii muxuu ku ducaynayaa hadda ha duceeyaa la yidhi laakiin ducada ma'huurkaa waa teena baabkan kaasuu kuu sheegaa qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa sufyaanu can abi zinaad can اlacraj can abi hurayrata qaal qaala rasuulu اllaahi salى اllahu alayh waalihi wasalam ayb sufyaanku waa ibnu cuyaynow abu zinaadna waa cabdullahi bnu dakwaan acrajna waa cabdiraxmaan ibnu hurmus waxau yidhi rasuulka calayh salaatu wasalaam idaa duciya axadukum midkiin haddii loogu yeero ilaa طacaamin cunto wahuwa saa'imun isagoo sooman falyaqul ha yidhaahdo innii saa'imun anigu aan soomanahay iska yidhaahdo falyaqul innii saa'imun riwaayaadka qaarna waxay leeyihiin afdara cindakum saa'imuun waakala acaamakum alabraar wasallat calaykum almalaa'ika sidaa marka hay yidhaahda xadiidka isnaadkiisuna waa saxiix ayb baabu اlictikaafi ictikaafkiibuu u baab yahay abu daawuud ictikaafku wuxuu dhex geliyey kitaabu siyaam sababtuna waxa ay tahay u dhexgeliyey wuxuu aad u yacni sunnanimadiisu waxay aakad ay tahay waqtu ramadaan waqtiga ramadaankai aad aakad u tahay bacdi ahlilcilmina waxay u shardiyeen ictikaafka soon saas darteed maadaama masaa'ishii soonka uunan ka dhex baxaynin ayuu ku dhex xusay meeshaa marka ayb ictikaafkana luqatan waxaa la yidhaahdaa lusuumu shay shay in la laasimo waxabsu nafsi calayhi nafsadana lagu xabiso sharcigana waxaa lagu yidhaahdaa almuqaamu fi اlmasjidi min shaksin makhsuusin calaa sifatin makhsuusatin masaajidka in la nagaado shaksi mucayana oo masaajidka ku nagaado waqti sifo mucayana oo ugu nagaado aqal iyo akar ma laha inta ugu yar ilbiriqsi haddaad ama wax yar waa wuu noqon karaa haddii la niyeysto ayb wax badanna waa ahaan karaa muddo mucayana uu leeyahay ma jirto ayb soon keliyana kuma gaar ahoo nebigu shawaal ayuu ictikaafay shawaalna waxaa weeyaan bil soon qasab aanay ahayn soonkeeda ayb iyo xadiidka kale cumaroo uu yidhi habeen inaan masjidulxaraamka ku ictikaafaan nadray nebiga calayh salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi awfi binadrika nadarkaaga oofi habeenkuna marka waxaa weeyaan laysa maxallan lisowm soonka maxal uma aha habeen sida la ogsoon yahay meesha lagu nagaanayo marka waajibna ma aha ictikaafku ijmaacan ilaa qofkii nadira ma ahane ilaa qofka isagu nadar ahaan ula imaada ma ahane haddaan nadar aanu jirin waajib maana waa sunna ictikaafku ijmaacan meesha lagu ictikaafaya marka aayadda qur'aanku waxay leedahay waantum caatifuuna fi lmasaajid waantum caakifuuna fi اlmasaajidi alimaamu اlbukhaari waxa uu yidhi almasaajidu kulluhaa masaajidoo dhan baa lagu ictikaafi karaa xudayfat bnulyamanna wuxuu yidhi waxaa lagu ictikaafi karaa saddexda masjid masjid اlaqsa masjid اnabowi iyo masjid اlxaraam cadaa ibn abi rabaxna wuxuu yidhi masjidu maka iyo masjid اlmadiina bas saciid ibnu اlmusayabna masjid اnabowi bis ayuu yidhi khilaafka waxaa keenayana ibnu cabdilbar sida uu yidhi waxaa weeyaan ictikaafku markuu soo degaayey masaajidkii lagu ictikaafayey ayaa wuxuu ahaa masjidu nabowiga bis isaga maa lagu gaar yeelayaa mase ay masjido u soo gudbayaa meeshaasaa khilaafku ka yimid buu yidhi in la ictibaariyo masaajidda dhan ayaana xoog badan sababta oo ah asha ku jirto waxaa weeyaan al oo jinsiye ah ay jinsulmasaajid masaajid oo dhan in lagu ictikaafi karo waana sida uu bukhaari fii saxiixihi aayadda uu ka istimbaaday amaa xadiidka dhahaya lactikaafa ilaa fi lmasaajid اalaaa bacdi ahlilcilmi waxay ku tilmaameen xadiid daciif ah inuu yahay oo irsaal uu ku jiro qaarna waxay yidhaahdeen xadiidku hadduu ansaxana towjiihiis waxaa weeyaan lactikaafa kaamilan ictikaaf oo fadligiisu uu aad u badan yahay oo sida saddexdaas masjid oo kale ma jiraa laga wadaa ee nafyi lictikaafi aslan ma aha walidaalika qiso waxaa jirta xudayfe ee laga wariyey ibnu mascuud ee xudayfa uu ku yidhi dadkan maa ka celisid ku ictikaafayo masaajidyadan xaafadaha kugu yaallo ayaa markaasu ibnu mascuud waxa uu yidhi lacallahum xafiduu wa nasiita anta waxaa laga yaabaa iyagu inay xifdiyeen adna aad ilowday walacallahum asaabuu wa akhda'ta ayb qisadaana marka waxaa weeyaan ibnu mascuud iyo cali iyo rag badan baa ku khilaaf saxaabada badankood xudayfa meeshaa waa ku khilaafsanaayeen qofku marka waxaa weyan ictikaafku haddii uu masaajid inuu ku ictikaafo imaamu shaafici isaga yanii yani waxaa kale culamada qaarkood kusii shardiyaan masaajidka masjid jumco lagu tukada inuu yahay si qofka jumcada bixitaankeeda u bixitaankeeda si uunan ugu dhibaatoonin oo hadhow ictikaafkii aan aanay yacnii uunan u jebin qof jumcadu ay ku waajibaysa haddii uu yahay masjid jaamic oo jumcada lagu ooga inuu ku ictikaafado si jumcada uunan ugu bixin ayb qaala xadaثana qutaybة bnu saciid qaala xadaثana leyf can cuqaylin waxa buriyana ictikaafka bilijmaaci waxaa weeyaan oy culamadu isku raacsan yihiin jimaaca jimaacu isaga ibnulmundir sida uu leeyahay waa ku buraa ictikaafka bilijmaac ayb mubaasharada iyana sidoo kale walaa tubaashiruuhunnadaas ma jimaaca laga wadaa mase-ayi waxaa laga wadaa ibnulmundir wuxuu yidhi ittafaqa yani ijmaac wuxuu soo raray walaa tubaashiruuhunadaas in jimaac laga wado ayuu soo raray fatxulbaariga ibnu xajar sida uu ku sheegay qaala xadaanaa qutayba iyo waxaa kaloo ku buraada qofku inuu bilaa xaaja masaajidka ka baxo buraya ictikaafka qال xdثna qتyبة بن سعيid qال xadثna الleyث عan cqayli عan الزهريi عan curwaةa عan cاaئشhaةa أن النبya slى الlه عليه aلي وsلم kana yctakifu الcaشhرa nebiga tobanka ayuu اctikaafayay alawaakhira dambe min ramadaana ka mid ah xatىa qabadahu الlah intuu ilaahay ka oofsaday ثuma اctakafa أزwaaجuhu naagihiisii baa اctikaafay min bacdihi isaga gadaashii naagu ina اctikaafi karaan yaa laga qaadanaya qaala xadaanaa muusa bn ismaaciil qaala xadaanaa xamaadu qaala ahbaranaa haabit can abi raafic can ubay bni kacbin ana اnabiya salى اllahu alayh ali wasalam kaana yactakifu اlcashra alawaakhira min ramadaan ayuu ictikaafi jiray falam yactakif caaman sanad ma ictikaafin falama kaana alcaamu اlmuqbil sanadkii xigay markii uu yimid ictakafa cishriina leylatan labaatan habeen buu ictikaafay tii hore iyo middan buu isku daray قال xdثna cثmaan بن أbي شhيبة qال xadثna أbو mعaaوiية وyعلى بن عubaydi عan yaحيى بن سacيidi عan cmرة عan cاaئشhaةa qاaلت kana rasuul الlahi slى الlه عليه aلي وsلم nebigu wuxuu ahaa إida أraada hadduu doono an yactakifa inuu اctikaafo صلى الفجرa subaxa ayuu tukanayey ثuma dakla wuxuu gelayay muctakafahu meesha uu ku اctikaafayo qaalad waxay tihi وإnahu أraada wuxuu doonay maraةan mar an yactakifa inuu اctikaafo fi اlcashri اlawaakhiri min ramadaan tobanka dambee ramadaan qaalad waxay tidhi faamara bibinaa'ihi faamara wuxuu amray bibinaa'ihi dhistiisii yacnii in loo dhiso ayb meel in loo waabo loo dhiso faduriba waa loo yeelay dhismihii baa loo yeelay falamaa ra'aytu daalika markaan kaagaas arkay amartu bibinaa'ii caaisha waxay leedahay anna dhismahaygii baan amray yacnii waabkaygii baan amraday faduriba waa la dhisay waa la yeelay qaalad waxay tidhi waamara hayrii min aswaaji nebiy sal l slam bibinaa'ihi xaasaskii kalena waababkoodii bay amradeen faduriba waa loo dhisay falammaa salla alfajra nebigu markuu subaxii tukaday nadara ila alabniyati dhismayaalkiibuu fiiriyey marka uu arkay faqaala maa haadihi taniwaxani waa maxay buu yidhi tani waa maxay albira turidna khayr miyaad doonaysaan qaalad waxa ay tidhi faamara bibinaa'ihi faquwida faamara nebigu wuxuu amray bibinaa'ihi dhismihiisii waabkiisii faquwida waa la baabi'iyey waamara aswaajuhu biabniyatihinna naagihiisiina waxay amreen dhismayaalkoodii faquwidad waa la baabi'iyey uma ahara alictikaafa ictikaafkiibuu dib u dhigay ila alcashri اlwal tobanka hore tacnii min shawaal bay u jeedaa shawaal buu dib u dhigay xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa naaguhu yacni ictikaafka yacni naaga ahaan looguma diidano inay ictikaafaano xadiidkii hore yaa tusayaba laakiin maadaama maslaxadii ictikaafku iyo masaajidkii baa waxau noqday in waabab iyo guryo iyo dhismayaal iyo teedad fara badan in laga dhex sameeyey taana marka maslaxada musalliinta iyo inay dhibtaa laga yaabay markaasuu nebiga iska daayey ama dadku inay waajib u arkaanba ixtimaalaadkaasuu nebigu marka uu waxaa u baabi'iyey marka ayb waxaa kaloo xadiidku uu tusayaa inaan ictikaafka soon loo shardinnin maxaa yeele tobanka hore ee shawaal shardi maaha in la soomo oo qasab ma aha ayb maalin ciidana waaba ku jirtaaba oon la soominba iyada qaala abu daawuud rawaahu ibnu isxaaqa wاlawsaaciyu can yaxya bni saciidi naxwahu warawaahu maaliku can yaxya bni saciidi qaal ictakafa cishriina min shawaal labaatan shawaal ka miduu ictikaafay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ayna yakuunu اlictikaafu ictikaafku xaggee buu ahaanayaa waana soo sheegnay mas'aladaa nacam masaajidoo dhan buu ahaanayaa calaa qowli اljumhuur wacalaa qowli xudayfana saddexda masjid buu ku kooban yahay qaala xadaanaa sulaymaan bnu daawuud almahriyu qaala ahbarana bnu wahbin can yunusa ana naafican ahbarahu can ibni cumara ana اnabiya salى اllahu alayh ali wasalam kaana yactakifu اlcashra alawaakhir tobanka dambuu ictikaafi jiray min ramadaan qaala naaficun waqad araanii cabdullaahi wuxuu i tusay almakaana aladii kaana yactakifu fiihi meesha booskii uu ku ictikaafi jiray buu i tusay rasuulullaahi salى اllahu alayh ali wasalam min almasjidi uu kaga ictikaafi jiray marka nebigu masaajidkiisuu ku ictikaafay waa maxalulictikaaf waa almasjid de masaajid kaloo nebigu uu ku tukan jirana ma jirino waa kiisaas un waana midda ibnulmusayab ka keentay inuu yidhaahdo masaajidka nebiga bis unbuu ictikaafka ku ansaxaa ayb aqwaashaa marka jiro ee laysku khilaafsan yahay maahan marka masaa-isha noocan oo kala sunna iyo bidca kuma xirna marar badanna waa ka dhawaajinay arrimahaas oo kale dadka qaar fahamkoodu aad u dayiq u yahay nacam faham ciriiri badanay diinta ka qabaan masaa-isha shaadka ay ka helaan dadku waxaysan hore u aqoonin bay ka helaan markaasaa waxay ka dhalinayaan haddana sunno iyo bidco oo wuxuu ku leeyahay sunnadu waxay tahay in saddexda masjid lagu ictikaafo masaajid kale in lagu ictikaafaana waa bidcou ku leeyahay oo bidco wax yidhi ma laha oo qofkii waxaa weeyaan marka hadday saxaabadii badankood qabeen in lagu ictikaafi karo masjid walbo bukhaari uu saxiixiisii sidaa ku sheegay bukhaari kitaab bidca miya mase waa kitaab khuraafo marka bimansilati alkhuraafa haddii la gaarsiiyey dhibaato waa dadka qaarkood uma kala socno bacdi shuyuukh mas'alada ay ku tagaan waxay moodayaan sunnada iyo bidcada faysal inay u tahay masaa'ishaas culummadii ku tagtayna hadda sidaa ma dhihi jirin keliya waxay joogtay un mas'alada ictikaaf ma ku bannaan yahay mas'aladan mase kuma bannaanay joogtay bis masaajiddana masaa-ishaas oo kale hal go-aan loogama gaari karo dadka waxaa fiican in loo daayo iyaga marka ikhtiyaarkooda haddii mas'aladu sidaa ay tahay ninkii ictikaafayana faraha laga qaado ninkaan ictikaafinna de ilaa ilaa ictikaaf inaan la dhihin masaa'il marka amar lagu soo saari karo kale ma aha meelaha qaar marka amar baa lagu soo saaray masaa-isha haddii la yidhaha saxaabadii isku haysteen amarha lagu soo saaro dhibaata ibnu taymiyana wuxuu yidhaahdaa raximahullah masaa-isha noocaas oo kale ah qofkii shicaar ka dhigto shicaar qofkii shicaar ka dhigto oo dadka ku kala geeyo wuxuu noqonayaa min jinsi dadkii allah uu ka yidhi min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiican kullu xisbin bimaa ladayhim fariixuun kitaabkiisa alqawaacid الnuuraaniya markuu ka hadlaayo mas'alada basmalada bisinka ma lala jahraa hoos maa loo dhigayaa masaa-ishaas waa la rajaxaa buu yidhi wixii raajix ah dabcan laakiin hadday keento shicaar in laga dhigto annaga saanaan nahay iyo kuwaas saas waaye annaga kuwaan la tukan mayne iyo kuwaan kuwaan la tukan mayne hadday timaado oo jamaacadii muslimiinta ay lagu kala goynayo ninka sidaa wato waa min aladiina faraquu diinahum وkاnوu شhiيعا كuل xزب بma لadayهiم فرixوuن صاaxiب الxuجة في بaياaن المxaجة أبوالqاaسم التaymيna wuxuu leeyahay أي masأaلة oo timaado oo dadka yعni فurqo iyo kala tag u keento laysad min diin الإسلام maba ka mid ah bdiin الإسلام masأalo walboo masaaئiشha فuruucda ka mid ah oo deliilku iyo kala jiidjiidan karo aan furqo keeninna فاclam أنهa min diin الإسلام maxaa yeeley saxaabadu waa iskhilaafi jireen furqay iftiraaqna kama imaanin masaa-isha ayagoo isku khilaafsan waxa marka furqada keenaya waxay noqonaya marka taxasub qof marka waxaa laga yaabaa marka inuu taxasubkii min jihatin ou ka digo wa min jihatin ukhraa isagii inuu calanka u wado huwa laa yadrii waa jahlun murakab jahli aad u murakab u ah masaa-ishaasuu dadka rabaa inuu ku kala geeyo oo sunna iyo bidco ugu kala saaro way badan yihiin marka masaaisha noocaas oo kale ayb xataa waxaa laga yaabaa kuwa ay ku soo arooreen bacdi saxaaba inay ku sheegeen muxdat wax ah inay yihiin haddana yacni aad arkaysa inaan laysku tabdiici jirin qunuudka fajarkaa ka mid ah ayb qunuut اlfajri andaarta culummada islaamka ee selafku waa isku khilaafeen imaam maalig iyo imaamu shaafici waxay arkaayeen fajarka qunuudkiisa nacam imaam axmed iyo abu xaniifa iyo hayruhum iyo yani muxadisiin badanna inaan la samayninay arkaayeen mas'alada haddii la raba ha laga hadlo laakiin jamaacadaas ma aadaayo taasna ma tegaayo aniga war cusub waayo ayb maxaa yeelay a'immadaa iyagoo saasay isla tuka jireen waana isku rabeen midkoodna midka kale mubtadic ma dhihi jirin hadda marka ninkan maxaa laga rabaa muqallidka oo iska caamiga ah maxaa laga rabaa imaamkii uu taqliidsanayo haddaan bidcadii la bidcaysii karin miskiinkan isagoo aan madax adayga ka wadin in la bidcaysiiye ma aha ninkii mucaanid ah da waa laga yaabaa isagoo cinaadkiisa in wax loo yeelo marka inaan la degdegin oo tartiib layska tartiibsado cilmigan marka wax badan baa kaa maqan markaad istiraa wax yar baad taqaanaa wax badan inay kaa maqan yihiin ku talagal ayb haddii kale bad aadan ka dabaalo karin ayaad dhexda u gelaysaan masaaishaanna marka caqaa'id dakhalkuma laha wax caqiida oy dakhal ku leeyihiin ma laha qaala xadaanaa hanaadu can abi bakrin an abi bakrin can abi xasiin can abi saalix can abi hurayrata qaala kaana الnabiyu salى اllahu عalيyh ali wasalama yactakifu kula ramadaana ramadaan kasta wuxuu ictikaafi jiray casharata ayaamin toban maalmood falama kaana alcaamu aladii qubida fiihi sanadkii la oofsaday markuu ahaa ictakafa cishriina yowman labaatan maalmood buu ictikaafay waxaa laga qaadanaya marka daacaadka in la badsado fii aakhiri alayaam fii aakhiri alcumr cumrigaaga kulamaa uu ziyaado dhaacado inaad badiso wax ku darto oo aadan yaraynin hoos usii dhigin taas baa laga qaadanaya ictikaafka marka faa'iidadiisuna waxay tahay ibnulqayim sida uu yidhaahdo bani aadamka madaakhisha shaydaanka uu ka soo galo waa saddex afar afar cuntada cabidda hurdada iyo mukhaaladada saasuu yidhi yani kitaabkiisa iqaaat lahafaanka madaakhisha shaydaanku waxaa weya aطacaam washaraab wاlnowmu iyo wاlmukhaaladatu karatu dacaan dhibaatay leedahay karaة اlakl ee karaة shurbi wahaakada yani karaة الnowm waxbay dhaafsiineen fadaa'il fara badan iyo karaة اlmukhaalada dadku haddii uu qof un inuu ku dhex jira jecel yahay oo wakhti uu qaali yahay aanay jirin waxay u keenaysaa dhibaato si marka qofka wakhtiga ramadaanka ah cuntadiina waa la yareeyey cabiddii waa la yareeyey ila waa soomantaha ma ogtahay hurdadiina waa la yareeyey oo qiyaamuleylaa lagu yareeyey ilaa soonka qiyaamuleylaa la sunneeyaaye ictikaafku marka waa wuxuu buuxinayaa marka meeshii kale mukhaaladadii iyo dhexgalkii iyo suuq wareegii ayuu istaajinayaan qofka hadduu ictikaaf galo bis mukhaaladadii baa ku yaraanayso cibaadadiibuu wakhti u helaa afartii marka meel ayaa la owday zaadulmacaadkana waa ku sheegayaa faa'iidada ictikaafka baabun ay hada kani baabun baab weeyaan almuctakifu qofka muctakifkaa yadkhulu lbeyta guriga gelaayo lixaajatihina u gelaayo xaajadiisa qaala xadaanaa cabdullahi bnu maslama can maliki can ibni shihaabin can curwata bni zubayr can camrata binti cabdiraxmaan can caaishaةa qaalat kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh ali wasalam maalik baa sidaa yidhi keliya can ibni shihaab can curwa can camra can caaisha camra ayuu soo dhexgeliyey ama akaru ruwaah ruwaadda badankood camra way ka bixiyeenoo can curwa can caaishata saasay dhaheen waqad yakuun marka waxaa laga yaabaa inuu noqdo almasiid fii mutasili اlasaniid ayb can caaishaةa qaalat kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalيh ali wasalam ida اctakafa ida اctakafa haddii uu ictikaafa nebiga yudnii ilaya ra'sahu madaxiisiibuu ii soo raaricinayey faurajiluhu waan u shallaynaayey waxaa laga qaadanayaa naagtu gacanteeda najaasta inaynan ku oolin oo haweenta marka xaa'ibkaa meesha dhiiggu ka soo baxayo unbaa najaasta ay ku sugan tahay amaa saa'ira jasadihaa najaas ma aha waxaa kaloo laga qaadanayaa ninkeeda ninka muctakifkaa shanla iyo wax lamid in loo shanlayn karo naagtiisa u shanlayn karto ayb daan marka mubaasharo kale iyo waxyaabo kale aanu la imaanin waxaa kaloo laga qaadanaya muctakifku inuu isqurxin karo inuu qubaysan karo isziinay karo muctakifku inuu isa ziinayn karaa laga qaadana sidoo kale ayb waxaa kaloo ibnu cabdilbar yidhi meeshan waxaa laga qaadan karaa gacmaha naagta calaacashu inaysan cawro ahayn xadiidka taasuu tusayaa buu leeyahay oo wuxuu leeyahay maalan xadiidkan iyo kii kale uu yidhi naawiliini alkhumra iyo markaa uu yidhi inii xaa'id markaa inii xaydataki laysat fii yaddiki iyo waxyaabahaas marka wuxuu leeyahay waxaa laga qaadanayaa buu yidhi calaacaluhu inaysan cawro ahayn bidaliili markay haweenta xajinayso waxaa laga reebay inay qufaasayn gashato laa talbasu almar'atu almuxrimatu alqufaasayn galoofis ma gashanayso wejigiina waxaa la yidhi laa tantaqibu almar'atu almuxrima ma niqaabanaysan labadu inaysan cawro ahayn ayay deliil u tahay buu yidhi calىa qowli اjumhuurna saas qaala xadaanaa qutaybatu marka xaajadiisii halkan marka waa baabka iyo tarjamadu meesha ay xadiidka meesha iska waafaqayaan waxaa weeyaan madaxiisii ayuu masaajidka ka soo bixinaya gurigou soo gelinaya laakiin xaajadiisa u gelinaya waa bannaan tahay marka dhib male qaala xadaanaa qutaybatu ibnu saciid cabdullahi bnu maslama qaala xadaanaa leyt can ibni shihaab can curwata wacamrata labaduba can caaishatay ka warinayaan can اnebiy salى اllahu alيyه ali wslam naxwahu qaala abu daawuud wakadalika rawaahu yunus can الzuhriyi sidaanu uga wariyey curwa wacamra walam yutaabic axadu maalikan calىa curwata can camrata cid maalik ku mutaabacaysay ma jirto curwa can camra warawaahu macmaru waziyaad bnu sacdi wagayruhuma can الzuhriyi can curwata can caaisha xadiidkan marka saddex qaab baa loo wariyey mar waa sidaan marna waa can curwata wacamrata labadooda wada jiro marna maalig midda uu la gooni noqday waayo can curwata can camrata can caaisha middaas waa marka midda maalig uu la tafaruday qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wamusadadun qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can hishaam bni curwa can abiihi can caaishata qaalat kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yakuunu muctakifan buu ahaanayaa mid ictikaafsan fi lmasjidi fayunaawilunii ra'sahu madaxiisiibuu ii dhiibayey min khalali اlxujrati qolka dulduleelkeeda yacnii dariishadeedu iiga dhiibayey faaqsilu ra'sahu madaxiisii baan u dhaqaayey waqaala musadadun faurajiluhu waan u shallaynaya waana xaa'id anuu xaa'id qaala xadaanaa axmed bnu moxamed bni shabuuya almarwasiyu qaala xadaanii cabduلrazaaq qaala ahbaranaa macmarun can الzuhriyi can caliي bni xusayn can safiyata qaalat kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa muctakifan mid ictikaafsan faataytuhu waan u imid asuuruhu anoo soo booqanaya leylan xilli habeen faxadadtuhu waan u sheekeeyey muctakifka inuu xaaskiisa la sheekaysan karo uma qumtu waan kacay fanqalabtu waan gaddoomay faqaama macii waa ila istaagay liyaqlibanii si uu ii gaddoomiyo yacnii si uu yacnii gurigii ii sii geeyo si uu yacni ii sagootiyo wa kaana markaa masaajidkiiba wuxuu uga baxay xagga albaabkeeda ile nebigu guryihiisu masaajidkay ku xeernaayeen marka midda uu gurigeeda leeyahay umbaa marka albaabaa ugu aadanaa masaajidku ka soo gelaya marka xaggaas ayuu marka u kaxeeyey wa kaana maskanuhaa gurigeeduna wuxuu ahaa fii daari usaamata bni zayd famara rajulaani laba nin ayaa markaa soo mareen min alansaari ansaarta ka mida falammaa ra'ayaa annabiya sala allahu alayh ali waslm markay nebiga arkeen asracaa way degdegeen socodka faqaala nebiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxau yidhi calaa rislikumaa war xasilloonidiinna ogaada innahaa safiyatu bintu xuyayin waaye xaaskaygii safiya qaala waxay yidhaahdeen subxaana allah ilaahay baa nasaha yaa rasuula allah qaala waxa uu yidhi o annagu yacnii ilaahay baa ceeb ka hufane xumaan makaa tuhmayna waa kuu malaynmayo qaala waxau yidhi ina shayطaana yajri min alinsaani muxuu idiin dhigay ka bacdi majra dami ina shayطaana shaydaanku yajrii waa soconayaa min alinsaani insaanka majra dami dhiigga makaanu dureerkiisa meesha uu soconayo fakhashiitu waxaan cabsaday an yaqdifa fii quluubikumaa quluubtiinna inuu ku rido shay-an wax aw amase qaala sharan inuu ku rido shar marka intaad aniga waxun iga malaysaan shaydaanku qalbigiinna saa intuu ku rido ood markaa ku halaagsantaan ilaa haddii nebiga xumaan laga malaysto oo lagu gaalooba caayadii oo kale lamid maaha macnaha marka sidaa buu ka wadaa ee ka warran marka see la yeelayaa xaalka maxaa yeelay iidaa'u nebiyi nebiga oo la dhibo waa gaalnimo wa in اladiina yuؤduuna اllaha warasuulahu lacanahum اllahu fi اdunya wاlآakhira ayb waacadda lahum cadaaba muhiina marka waxay tusaysaa marka iidaha rasuulka la dhibaaba gaalnimo ishkaal marka waxaa imaanaya meeshaas marka dadkii xadiiث اlifki qisaة اlifki cabdullaahi bnu ubay waa tii wixii uu soo abaabulay dad wan wanaagsan oo saxaabada ka midana waa ku jireen limaadaa kuwaas marka iyagu yani xukunkan gaalnimadaa iyaguna ku dhacaya miya kuwaas ibnu taymiya saaribulmasluulka wuxuu yidhi iyagu uma aynan qasdin nebiga dhibkiisa aayadahan iyana ma soo degin markaas ka hor aayadahanina ma soo degin iyaguna nebiga nacayb ay necab yihiin ama qasad ay markaa ula qasdeen ficilkooda ay ula qasdeen nebiga inay ku dhibaan ma ahayn ayb walidaalika iyagu marka waa la xaday waxna lama yeelin amaa laakiin cabdullaahi bnu ubay isagu nebigu inuu dhibo u qasdayban ficilkii ayuu u qasday saa darteed ma la xadin maxaa yeeley xuduudda qof mu'min ay anfacaysaa ay udahiraysaa saasuu ugaga tegay rasuulka calayh isalaatu wasalaam aw qaala amase waxa uu yidhi sharan inuu shar ku tuuraan ka baqay qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya bni faris qaala xadaanaa abulyamaan moxamed bnu yaxya bni faris waa moxamed bnu yaxya duhli قال xdثna أبواليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو بن أبي حمزة عن الزهري بإسناده بhذا أي بhذا الxadيiث qاaلت waxay tihi xتى إذا kاana cinda baabi المسجiد markuu gaaray albaabka masaajidka agtiisa اlذي cinda baabi أmi سلمة ah mara bihmaa rajulaani laba nin baa soo maray mara bihimaa rajulaani wasaaqa macnaahu laba nin baa marka soo mareen وsaaqa macnaahu yani macna اlxadiiث الsaabq ayb waxaa kaloo iyadana meeshan ibnu daqiiq اlciid wuxuu yidhaahdaa waxaa laga qaadanayaa xadiidkan qofku inuu laasima qofka imaam hadduu yahay ama uu caalim yahay ama saaxibu fadli uu yahay waxyaabaha tuhmooyinka tuhmooyinka inuu iska rogo wax isaga u bannaan laakiin dadku ay moodi karaan inay xumaan ay tahay hadduu arkoo kale inuu yidhaahdo war waxaan meeshan aad igu aragtay saasaan anigu u joogay ee wax kalena ha ii fahmin oo ha ii malaynin inuu yidhaahdo sidaa inay wanaagsan tahay ee uunan dhihin maxaa iga gala ani ilaahay waa ii ogyahay inuusa dhihin sababtu waxay tahay nafcigii laga faa'iidaysan lahaa baa meeshaas ku dhammaanaya dadku hadday xumaan ka ictiqaadiyaan ka faa'iidaysan maayaan si aynan marka taas u dhicin oo shaydaan uus ugu kaalmaynin innahaa safiyo kalea laga rabaa marka baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan almuctakifu midka muctakifka yacuudu اlmariida midka jiran soo booqanayo qaala xadaثna cabdالlahi bnu mxamedi الnufayliyu wmuxamed bnu ciisa qaala xadaثna cabdusalaami bnu xarb qaala akhbarana leyt bnu abi sulaym can cabdiraxmaan bn اlqasim can abihi can caaئiشhaةa qaala الnufayliyu qaalat kana الnabiyu salى اllahu عalayh wali waslm yamuru biاlmariidi buu soo maraayay midka jiran wahuwa muctakifun isagoo ictikaafsan fayamuru kamaa huwa sida uu yahayba u dhaafaya walaa yucariju ku leexan maynin yas'alu canhu isagoo su'aalayo isagoo socdo unbuu salaamayey mana ku leexanaynin waqaala bnu ciisa qaalat in kaana الnabiyu inhu sha'niya kaana الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalama nebigu wuxuu ahaa yacuudu اlmariida midka jiran inuu booqanayo wahuwa muctakifun isagoo ictikaafsan laakiin kuma leexanaynin muctakifku sha'nigiisu marka sidaas waaye qال xdثna whb بن bقية qال أخبرna khالد عن cبدالرحمن عن بن إسحاq عن الزهري عن cروة عن cاaئشhaةa أنهa qاaلت السuنaة عlى المcتakiفi sunada qofka muctakifka alاa yacuuda inuunan booqanin weeyaan mariiضan mid jiran walaa yشhهda جanاaزaة ousan xaadirin walaa ymasa امرأaةa naag ounan taabanin walaa yubaashirahaa ounan jimaacin walaa yhruجa لxaajaةi xaaje ousan u bixin ilaa lma laa buda minhu wax lagama maarmaan a maahane walaa ctikaafa ictikaaf ma ahanin ilaa bisawmin soon mooyaane ilaa maca sawmin walaa ctikaafa ictikaaf ma ahanin ilaa fii masjidin jaamic masjid jaamica mooyaane ayb xadiidkan marka ibnu cabdilbar istidkaarka wuxuu ku sheegay lam yaqul axadun fii xadiidi caaishata hada aلsunna ilaa cabdiraxmaan ibni isxaaq ninkaa cabdiraxmaan ibni isxaaq keliya unbaa yidhi qaalat caaishatu aلsunnatu kada inta kalena waxay yidhaahdeen aلsunnatu warkan waa min kalaami الzuhriyi zuhri warkiisii waaye laa min kalaami caaisha ma aha saasay dhaheen xaajat اlinsaan qofka muctakifka inuu u baxo waa loo ogolaya xaajat اlinsaan marka ma la dabdin karaa maxayse tahay iyada maxaa laga wadaa ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay xaajat اlinsaan wax kasto oo qofka muctakifka lagama maarmaan u ah waaye wax mucayana ma aha xaaji gudashada marka kaadihiisa xaro keliya maa wax allaale wixii wax qof kale u soo qabanayana aynan jirin isaguna uunan ka maarmin xaajat linsaan saasuu ku dabdiyey ibnu cabdilbar qaala abu daawuud hayru cabdiraxmaan bni isxaaq laa yaquulu fiihi qaalat assunna ma dhahayo oo zuhri bay ka sheegayeen qaala abu daawuud jacalahu cabdiraxmaan wuxuu ka dhigay qowla caaisha qaala xadaana axmed bnu ibraahim qaala xadaana abu daawuud qaala xadaana cabdullahi bni budayl can camr bni diinaar can ibni cumara ana cumara radia allaahu canhu jacala calayhi wuxuu korkiisa ka yeelay ou nadray an yactakifa inuu ictikaafo fi ljaahiliyati leylatan habeen jaahiliyadii inuu habeen ictikaafo ow yowman ama maalin cinda alkacbati kacbada agteeda fasa'ala الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebiguu su'aalay faqaala waxa uu yidhi ictakif ictikaaf wasum soon ayb xadiidka marka isnaadkiisa cabdullahi bnu budayl baa ku jiro waana daciif marka ictakiftaasna yaa waxaa weeyaan inuu nebigu awfi binadri ka yidhi saxiixay iyada ku sugan tahay mabaaxidta ku tacalluqdana nadarkaan u daynayna meelahaas markaan gaarno ayb ilaa waxaa laysdhihi karaa qof gaala cibaadadii ou gaalnimadiisa ku nadaray islaamnimadii ma looga rabaa meelahaas marka nadarka ayaan baxdigeeda ogahay qaala xadaanaa cabdullaahi bni cumara bni muxamed bni abani bni saalix alqurashiy qaala xadaanaa camr bni muxamed can cabdillaahi bni budayl biisnaadihi naxwahu qaal fabaynamaa huwa muctakifun isagoo ictikaafsan id ka bara naasu dadkii ayaa kibaartayoo allaahu akbar bay yidhaahdeen faqaala waxa uu yidhi maa haadaa yaa cabdallaahi kani waa maxay cabdullaahiyo qaala waxa uu yidhi sabyu hawaasin hawaasin sabyigoodii waa dadkii laga qafaalay actaqahum unebiyu nebigaa xoreeyey qaala waxa uu yidhi watilka aljaariyata gabadhaasna nebiga waa xoreeyey faarsilhaa macahum orodoo la dir waa sabi hawaasin buu nebiga xoreeyey gabadhaana jaariyadaasna waa xoreeyey dir oo la dir raaci sidaa buu yidhi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan almustaxaadatu haweeneyda mustaxaadada tactakifu ictikaafayso mustaxaadadu masaajidka waa geli kartaa iyada maxaa yeelay fii xukmi dahaaray leedahay agga xukunka waa dahaar xukunkeedu marka waxaa weeyaan waa dahaaro ilaa annahaa laakiin salaad walba way u weyse qaadanaysaa meeshana waa nadiifinaysaa marka way ictikaafi kartaa haddiiba salaad loo ogolaya ictikaafna waa u bannaan yahay qaala xadaanaa moxamed bnu ciisa waqutaybatu bnu saciidin qaala xadaanaa yaziidu can khaalidin can cikrimata can caaishata radia allaahu canha qaalat ictakafat maca اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam imra'atun nebiga haweeney baa la ictikaaftay min aswaajihi xaasaskiisa ka mid ah fa kaanad waxay ahayd taraa inay arkayso alsufrata waalxumrata midabbada dhiigga weeyaan sufrada iyo guduudka boorboorka iyo guduudka ayay arkaysay fa rubbamaa waxaa la arkaa wadacnaa inaan u dhigno addasta baaf taxtahaa hoosteeda inaan dhigno wahiya tusalli iyadoo tukanayso marka mustaxaabadu inay ictikaafi karto ayaa laga qaadanaya wabiاllahi towfiiq wsala اllah wslm calى nabiyina mxamed wcalى aalihi wasaxbihi wslm